madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareeg weliba is-xafiis ay ka qaabilay guddiga gurmud ka fatahaado koonfur galbeed usoona kudhugun sidii warbixin ka saabsan dadaal shokeedan on gurmadooga dadka saameynta kaweeladii fatahaadada roobka ee ka nool ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya madaweynihii koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen iyo guddiga gurmud ka fatahaado weliba uuse ka wareejiyey deeqbeese uusan gorodiini gargaara lakadeersi dadka saameynta kaweeladii fatahaado biyo ee ka nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya kulanka markii uisa dhamaaday weliba warbaahintan ku warbiyey wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana gudoomiyihii guddiga fatahaado koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi caruusha bismillahi raxmaan raxiim xafiiska madaxweynaha waxaa noogu qabsoomay kulan guddiga arimaha fatahaadda ee madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigan u magacaabay inay ka jawaabaan arrimahan iyo dardargelinteeda iyo madaxweynaha guddi ahaan waxaan madaxweynaha warbixin ka siinay xaaladda iyo saameynta iyo culeysyada ay keentay elninio iyo dadaalada aan wadno dowlad ahaan iyo gurmadka dadka la gaarsiiyey iyo meelaha uu gaabiska jiro dowladda koonfur galbeed wasaaradeeda kala duwan waxay bilaabeen inay aruuriyaan lacag laga aruurinayo shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradaha lacagtaasoo ah in loogu talagalo gurmadka hawshaasna meel fiican ay noo mareysaa madaxweynahana wuxuu u ballan qaaday guddiga inuu madaxweynahana taakuleyn lacag inuu ku deeqi doono accountka guddiga si gurmadkaas iyo dadka hawsha gaarsiinayno lagu dardargeliyo waxyaalaha aada looga dooday waxaa ka mid ahaa in dadka wacyigelinta kor loo qaado madaxweynaha wuxuu aada noogu adkeeyey in la sameeyo wacyigelin si dadka naftooda ay u ilaaliyaan khataraha roobabka ka imaanaya iyo in dadka baahan ama dhibaatada kusoo gaartay inay helaan gurmadkii u baahan yihiin qodobada kaleo laga hadlay waxaa ka mid ahaay in tirakoob la sameeyo dadka lasoo arko xaaladahooda iyo isku xir bulshada madaxweynaha wuxuu guddiga aada ugu ammaanay howlaha ay ka qabteen isku xirka heer degmo oo degmo walba loo magacaabay guddiyadii emerjensada iyo dhalinyarada iyo qaybaha kala duwanee bulshada iyo siday dowladdu wada shaqeynayaan kulankan wuxuu ah kulan aada u dheer arrimahaas lagu lagu lafaguray insha allah waxyaalaha culeysyada nagu aan madaxweynaha la sheergaraynay kulamadaana waxay noqon doonaan kulamo kulamo joogto ah oo isbuuciba laba mar ama mar ama inta loo baahdo aan isku arkeyno mar walbana aan madaxweynaha xaaladaas meeshay maraysa aan warbixin ka siinayno shirkeena maanta qodobada kaleo madaxweynaha aada noogu adkeeyey waxaa ka mid ahay in tixgelin gaar ah la siiyo dadka baahiyaha gaarka qaba maadaama culeysyo ay haystaan markii annaga aan wax qaybinayno ama kawarqabkoodana in wakti badan iyo la geliyo tixgelin gaara la siiyo qodobkaasna waxaa qodobadii laga hadlay oo aadka ugu ugu muhiimsanaay iyo inaan xaqiijino inaan gaaran dadka u nugul oo ay saameeyeen roobkan
guddiga gurmud ka fatahaado koonfur galbeed soomaaliya weliba maalmo-on iyo wadanaa dadaalilanka gurmudow dadka saameynta kuweeldhadii fatahaadada welibana maalmooyinka dambooyi kulamayo laga adenaa ururada bulshada iyo ganacsatada